jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka masar ayaa muujiyey darayn bakhtin leh oo ku aadan ammaankooda kadib markii laba gabdhood oo soomaaliyeed waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxii shalay lala eegtay wasiirka arrimaha gudaha ee waddankani dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka masar oo isugu jira arday qaxooti iyo soomaali kasoo laabatay waddamada reer galbeedka ayaa cabsidooda ay sii korodhay kadib markii ay saamaysay ammaandarida ka jirta waddankani qaar ka mid ah soomaalida deggan xaafadda nasri city ee magaaladan qaahira ayaa idaacadda v o a u sheegay inay soo wajaheen dhibaatooyin dhinaca ammaankooda ah oo xitaa aysan gaari karin meelaha ka fogfog xaafadahooda magaceyga waxaa la yihahdaa walaal zakariya cabdi food cade waxaan ku suganahay magaalada qaahira dalka masar waxaan kamid ahay ardayda halkan wax ka barata xaaladda ammaan ee wadankan hadda aana jooga masar runtii wax weyn ha iska bedelay xilligii mubaarak iyo hadda maxaa yeelay xilligii mubaarak xoogaa maaragtay waxaan haysanin nabad maaragtay laisku hadleyn kara laakiin sawirada markay dhacday hataa xoogaa yar maaragtay nabadii waxaa muudaa inay sii luntay waxaaba intaas ka sii daran hadda markii maaragtay nidaamkii hadda maxamed mursi markii meesha ka baxay runtii waxaana soo wajahday baxsan oo maaragtay oo aada u daran runtii maaragtay markii waa si wiil soomaali ah maaragtay halkaan lagu dilay shalay qarax ka dhacay shaaric mustafa naxaas la yirahda ee ku yaala magaalada bartamo magaalada qaahira waxaa ku dhaawacmay laba gabdhood runtii xaaladooda liidato aniga oo ah cabdisamed sheekh cabdilaahi kana mid ah ardayda wax ka barata dalka masar gaar ahaan jaamacadda caynishamsi haddii aan cabiro dareenkayga ku saabsan amniga dalka masar wadanku xaaladan marayo aada iyo aad bay u liidataa maadaama ay dhibaato badan iska jirto oo dadka iminka aada loo qaqabto oo la xirxira habeenkii wixii ka dambeeya toddobada habeenimo maadaama shay uu qarax weyn ka dhacay shalay toorow ka dhacay magaaladan kaahira gaar ahaana xaafadda nasri city taasi oo saameyn weyn iyo cabsi weyn ku abuurtay ardayda iyo qaxootiga ku nool dalka masar ee soomaaliyeed marka aada iyo aad bay dadku u cabsadaan iminka wixii ka dambeeyey soddonkii bishii lixaad aan soo dhaafnay marka amnigu hadda aada buu liitaa soomaaliduna aad bay u cabsanaysaa dhibaatooyin badanoo soo gaadhay jimciyadda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa ii xaqiijisay in xiisadaha ka jira dalka masar ay saameeyeen dadka soomaalida ah ee degan magaaladan qaahira haddii ay noqon lahaayeen qaxooti iyo ardayba axmed yuusuf saabira oo ka mid ah mas-uuliyiinta jimciyadda soomaaliyeed ee dalka masar ayaa iiga waramay dhibaatada soo gaartay dadka soomaaliyeed ee degan dalkani tani markii ay bilowdeen xiisadaha saan ognahay dalka masar ayaamihii dambe wuxuu ku jiray xaalad daro mudaharaadyo badan kadib marka dhibaatooyinka ugu weyn ee soo gaaray soomaalida inta muuqata waxaa waaye in maalmihii lasoo dhaafay wiil dhalinyaro soomaaliyeed oo lagu magacaabo xasan abshir xuseen oo muddo kudhamo niman wadada u istaagay oo rab inay dhacaan allah u naxariisto isagana raxmadda ilaahay urajeynanaa iyadoo jamciyadda iyo safaaradda ee hawshiisa ilaa hadda ku jirto maxkamadda aan intaa daba socono sidii lagu heli lahaa xuquuqdiisa taa waxaa xigay qarixka lala beegsaday wasiirka arrimaha gudaha dalka masar ayaa waxaa dhacday laba gabdhood oo soomaaliya ee dhaawac uu soo gaaray marka waxaan u dardaarmi lahayn dadka soomaaliyeed in maaragtay ay ka fogaadaan meelaha la isugu yimaado iyo meelaha amni darada ay ka jirto arrimahan ayaa imaan yaa xili shalay laba gabdhood oo soomaali ah dhaawac uu ka soo gaaray qaraxii lala eegtay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka masar oo ka dhacay xaafadda nasri city oo ah meel si weyn ay u degan yihiin dadka soomaaliyeed bishii juulaay aakhirkeeda ayay ahayd markii wiil soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray xasan abshira uu ku geeriyooday magaaladan qaahira kadib markii saddex nin oo masaari ah toorey ay la dhaceen dalka masar waxaa ku nool in ka badan afar kun oo soomaali ah oo isugu jira qaxooti arday iyo soomaali dib uga soo laabatay waddamada galbeedka yuruba iyo waqooyiga ameerika xuseen saxnuuni v o a qaahira